wararka ka imaanaya dalka yemen ayaa sheegaya in maleeshiyada xultiyiinta ay weerara ku qaadeen saldhig ay leeyihiin ciidamada yemen ee dhinaca koofureed ee dalkaasi tobannaan askarta yemen ah ayaa la sheegay in lagu dilay weerarka warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda xuseen cismaan saxnuuni tirada dadka ku geeriyooday weerarka xuutiyiinta ee saldhigga milatariga alcanad ee gobolka lixaja ee dalka yeman ayaa kor u dhaafaysa soddon qof sida laga soo xigtay ilaha caafimaadka iyo kuwa milatariga ee dalkaasi saraakiisha milatariga ee dalka yeman ayaa warbaahinta gudaha ee dalkaasi u xaqiijiyey in weerarka uu ahaa mid loo adeegsaday gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxaana lala beegsaday saldhigga ugu weyn ee milatariga dalkaasi ee koonfurta yemen saraakiisha ayaa intaasi ku daray in tirada dhimashada ay gaartay in ka badan soddon qof halka dhaawaca ay ku sheegeen in ka badan konton qof muuqaalo laga soo qaaday gudaha cisbitaalka ibnu khalduun ee gobolka lixaja ayaa waxaa ka muuqday meedad gubtay oo kor u dhaafaya shan iyo labaatan qof sidoo kale waxaa halkaasi ka muuqanayay tobaneeyo dhaawaca oo halis ah dhanka kale tiifiyada dalka yeman ayaa soo bandhigay gaadiidka gurmadka degdega oo aad u daadguraynaya meydad iyo dhaawacyo hor leh oo la gaarsiinayo cisbitaalada dadka deegaanka ayaa horey u sheegay in dhowr qarax laga maqlay aaga alcanad oo qiyaasii lixdan kilomitir dhinaca waqooyiga kaga beegan magaalada dekeda ee cadana sidoo kale dadka ku nool bartamaha magaalada ticiisa ayaa sheegay inay maqleen dhawaqa gantaalaha balastikada oo laga soo ridayo qoryaha darandooriga u dhaca ee ku yaala duleedka bari ee magaaladaasi oo ay gacanta ku hayaan maleeshiyada xoutiyiinta saldhigga maanta weerarka lala eegtay oo ah kan ugu weyn dalka yeman ayaa horaantii sanadii labada kun iyo sagaal iyo tobankii waxaa bartilmaameedsaday diyaarad aan duuliya lahayn oo iiraan samaysay xili ay socdeen dhoolatus milatari taasoo keentay xilligaasi in la dilo lix ka mid ah ciidamada yeman halka labaatameeyo ay ku dhaawacmeen